والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عضو بن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء أشباه بل waxaan ku jirnay baabkii ayaan bilowgiisii kuba sugnaynuun baabulghinaa walahwi uu sheekhu u baabaystay raximah llahu tacaala marka waxaan ka soo aragnay taas xadiid marfuuc ah iyo ahar ibnu cumar leeyahay bal imanka halkana raximah llahu tacaala laba ahariyabaa inoo dambeeya isaguna xadiid marfuuca oo dee baabkaas axaadiistii iyo aahaartii uu sheekhu ku soo arooriyeyba ah xaggayn sanadku kolley waa dad inoo wada horeeyey khaalid bnu cabdilaahina waa nin hiqaatu ruwaad iyo raggoodii sare kaba mida waa daxaan ninkii la odhanayay cadaa bnu saa'ibna horeynu u soo maray laakiin ninkani wuxuu ka mid yahay dadkii ikhtilaadku ku yimi markii dambe ikhtilaadku wuxuu ka dhiganya dee dad iyagoo markii hore xifdi fiican lahaayoo axaadiisa hagaag u dabdiyay oo laga warin jiray oo si toosan u warin jiray ayaa markii dambe ama weyni ha noqoto ama aafo kaloo kuba timi ha noqoto wuxuune waxaa ku imanaya xifdigoodii intuu xumaaday ayaa axaadiisii ay warin jireen baaba dee si adigu aan sideedii dee lagu yaqaanee toosnayd ahayn aanay u warinoo waa mukhtalid bacna waxba dee isagii waxyaalahan xifdigiisibaa adigu fasahaday unoo xumaaday qolooyinka caynkaasana dee haddii marka horeba uu si kale u daciifa ruuxu hadalba kama taagno xadiidkiisu marka horeba daciif buu ahaaye markaa in iyagoo marka hore dee hiqo ahayd haddii ikhtilaadkaasi ku yimaado ana dad waxooga ayay noqonayaan oo ruwaadda kaba mid ah in ragga nuqaada iyo dadkii dee xadiidkan ilaahay subxaana wa tacaala u dirayna ninkii waa hiqa haddii la idhaayo waa fiican yahin sidaa lagagama hadhi jirine hadiyo goor maxaa isbedela maxaa ku yimi axaadiidiisii iyo taa waa lala socon jiray ilaa uu ka dhimanayo oo taasi waa cinaayadii iyo ihtimaamkii weynaayo xadiidka ay u lahaayeen qolooyinka caynkaasana kutub ay kuba khaas yeeleen baa jirta oo imika malaa ay dee barhkaba madbacaysan yihiin saa in waxa weeyaan alkawaakib unayiraat iyo aliqtibaad iyo kuwa iyadoo kutubta musalaxana ay dee cunuuc anwaacdiisa ka mida ay kuba khaas yeelaan ragga magacyadoodana qeyb ay kuba soo arooriyaan laakiin kutubtaa kale ay ugu talagaleen ama loo alifay uu noocaas unka hadalkiisa ayaa dee magacyadoodii soo dhammaysan daabidka ay raggaasi leeyihiinna waxa weeyaan haddii xadiidkiisii hore intii xifdigiisu fiicnaa iyo xadiidkiisan dambe ah intan xifdigiisa khalalku uu kuba yimi hadday kala soocan yihiin oo la kala garanayo waxaa la odhanayaa kaasi waa xadiidkiisii hore waa la xujaysanayaa xadiidkan waqtigan dambe khalalkana dee waa laga joogsanayaa kolkolkaa naftiisa hadday arkaan inuu axaadiisii dadkii kale waafaqsanyo wuxuu xifdiyo inu iloobin ay tahay oo ama aan khalal kagaba iman way qaataane laakiin waa taas hadday kale markaas lagu kala garta xadiidkiisii hore iyo xadiidkiisa dambena dee waa ruwaad had iyo goor loola socdo xaalkoode waxaa la eegaa dadkii markii hore la kulmay iyo dadkii beryaha dambe uu xaaladiisu ay tan ahaydun soo gaadhay laba kulmay kala saaraanoo dadkaa waqtiyada hore lala kulmay oo dee magacyadoodina ay dabdinayaan waxaa la yidhah wa min qadiimi xadiidi kuwa marka dambe isaga la kulmayna waa kan haddii ninku labadii xaalaba uu la kulmey laakiin uu kala soocayo uu leeyahy waqtigaa hore saas dee wixii uu ka maqlaya waqtigan dambe uu kala soocayana shaksi keliyaaba xaadkiiskiisi kala baxaya haddii aan ruuxani labadii waqtiba uu la kulmay xadiidkiisuna aanu kala soocnayna kollay qeybtan daciifka ayay raaciyaan bal waa daabid guud oo in marka la eego qolooyinka mukhtalidiinta cabdaa bnu saa'ibna ka mid weeye laakiin culimmadu kolley xadiidkiisa way kala soocaan ama asxaab ha lagu kala sooco ama magaalooyinkii uu kala galay safaradiisii ah ha ku kala sooceen oo xataa dee waktigu bilaabmay iyo sanadu bilaabmay barhkood dabdiyaan raggaa mukhtalidiinta ragga barhkood in waxaa la ogayay ama dee dadkoodii baaba u diiday inay wax wariyaan ama loo yimaadaba oo bacda alikhtilaad ba waxba lagama warin kuwaasna aamin baa laga yahay sida jariir ibnu xaasim iyo sanadii ugu dambeysay ba ninkaasi qaatu ruwaada laakiin inamadiisii wah ibnu jariirina wataa aynu soo hayno ayaa u diiday markaa in isaga waqtigaa wax laga wariyaba adugu way joojiyeen dadkay u diideen markaa bacda alikhtilaad ba cid wax ka warisay ma jirto marka xadiidkiisii oran bal haddaba caddaa bnusaa'ib baan ujeedaa waayo waxaan leehay in ragga dee marka hore la kulmay shucbo iyo sufyaan thawr iyo xamaad ibnu salamo low ikhtilaaf jira iyo xamaad ibnu zayd iyo raggaas ba ah min qudamaai asxaabi iyo axaadiiiisii laakiin raggii marka dambe la kulmay waxaa ka mid ah khaalid ibnu cabdillaahi waa dadkii beriga dambe la kulmay ayuu khaalid ibnu cabdillaahi yahay marka waa dee axaadiistii markaa laga joogsan jiray walow athar yahay bal taas bay tahay khaalid ibnu cabdillahi waa dadkii dambe kolley de aimadu way tiriyaan magacyada qaybta hore ama ragga horaa yar oo ragga dambea badanba khaalid ibnu cabdillahi daxaan marka aharka laakiin waxaan leenahay aharka inoo soo socdo tafsiirka ilaahay qowlkiisaasa ee dariiqanun mooye duruqyo kale oo saxaabo kale ay leeyihiin oo ay iskaga daba tegeen ay taa ku fasireen waa jirtaayo marka xagga marka la eego walow khaalid yahay miman laqiyahu bacda alikhtilaad ama man rawaa canhu bacda alikhtilaad uu yahay laakiin aharku sidiisa kale shawaahidda uu leeyahay daraaddeed ayaa aynu ka aaminay ikhtilaadkan wixii looga baqanayo oo xadiidka inaan la xifdiyin ama aan la dabdin ama khalal ku jiro xagga qabashadiisa taa aamin waxaan ogaba nahayba riwaayaadka kale kutubu tafsiir iyo keyrkiiba meesha keyrkoodba kuba soo aroore macnahan leh bal waxaan leenahay cadaa ibnu saa'ib iyo bal xaalkiisa ayaa taas ah wuxuu yihi marka haddaba in akhbaranaa cadaa ibnu saa'ib can saciid ibni jubairin can ibni cabaasin manaa wamin annaasi ay fii qowlihi tacaala ama fii tafsiiri qowlihi tacaala wamin annaasi man yashtarii lahwa alxadiidi dadka waxaa ka mid ah ku isagu iibsanaya xadiidka lahwgiis oo waa wax alla wixii ruuxa ka shuqliya dee xaqii diintii daacadii wixii dantiisa iyo wanaaggiisa uu kuba jiray kaba shuqliyo oo dhan ayaa lahwulxadiid uu noqonayaa dee qaybtay noo soo socotaana waa qaybun bay noqonaysaa ama kaba mida ayay noqonaysaa haddaba dadka kuwa kaba mida kolley dee aayaddii imika laynooma dhammayn oo dee tafsiirkeedii lahwa alxadiid unbaa tafsiirkeeda uu soo qaato loo jeeda qaala markaa ibnu cabbaas wuxuu yidhi alghinaau wa ashbaahu lahwu lxadiidi waxa weeye alghinaau heestii iyo wa ashbaahu waxyaalihii shabahayay macnaa wax kastoo ruuxa jeediya oo wixii manfaco iyo waxtar u lahaa fi diinih iyo diintii iyo ama umuurihiisii kaleba ka jeediya kaasoo ka shuqliya ayaa lahwulxadiidiyay marka heesi way soo gelayaan in waxaa iyo dee wixii anwaacdooda ama iyaga shabahayay ee lagu shuqloomayo ee lagaga jeedsanayo xaqii iyo sabiilkii ilaahay iyo ama wixii kale ruuxa mas wanaaggiisa uu kuba jiray ama xumaan iyo waxyaalaha caynkaasa kuba dhiirinayay waxaa soo gelaya akhbaarihii aan asalka lahayn oo kale ee la warinayay oo sheekooyinka iyo asaadiirtii iyo waxyaalaha caynkaaseen asal lahayn laguna shuqloomo oo dhamina way soo gelayaan oo kaleo bal dee kutubu tafsiir waxay soo naqliyaan in iyadoo lafdigu yahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuus laa bikhusuusi sabab nin nadr ibnu xaaris la odhan jiray oo dee nimankii dhibta badnaa ee quraysh kufriga ku xeel dheeraaday kaba mid ahaa oo reer cabdiman reer cabdidaar ahaa oo dadkii u safri jirayna ahaa malaha faris iyo dhulkaas iyo ayaa sheekooyinkoodii iyo asaadiirtii qolooyinka ama reer faris ama taas oo kale ayuu soo urursan jiray waa sheekooyinkooda dee aan sheeke bereley une macno lahayn ama asaadiirtii iyo akaadiibtoodii markaasaa rasuulka ilaahay de makana waa la joogaaye markuu meel fadhiista ayuu kolkolso dee maalkii uu ka kacay bay iman jiro odhan jiray xadiidkaygaa ka fiican kiisoo waxyaalahaas uga sheekayn jiray oo waxyaalaha asaadirtii dee bal maalan taas ay lahaayeen reer faris iyo reer romiya wixii ayuu gaba sheekaysan jira oo deetuu odhan jiray waa tanoo de waxaabay idhaahaan ama kutubu tafsiirba magacowbaba kuwa sugan ay ka dhigaan aayaddu inay sanusilkeeda ahayd isaga dee markaa waa asaadirtii waxyaalaha uu doonayo liyudila can sabiililah dee caaqibadu si ay u noqoto adalaal can sabiililah laamta haddii laamal caaqiba lagaba dhigo oo taa uu ku doonayo dadkiina kaga jeedinayay inay qur'aankii dhegaystaan rasuulka ilaahay ay wax ka maqlaan xaqi inay qaataan oo waa kan tayda kaba fiican uu lahaa nadr bnu xaaris kolley rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee beder markii la dhaafay uun ayaa la dilay waa dhibtiisii badnayd daraaddeed waayo isaga iyo ninkii kale cuqbat bnu abi mucayda waa dadkii la qafaashay ku jireen dadkii la qafaashayna lama dirin waxaan labadoodoo dhibtoodu badnayd ahayn oo dhexda marka la marayo ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isaga amray sabri ahaan ama in laba dilo nadr bnu xaaris haddaba taas baabay tahay marka waxaan lenahy lahw alxadiid alghina ashbaahudan oo waxaa ruuxa jeediye shuqliye ee xaqii laga joogo dee bal sheekooyinkaas asaadirta aan asalka lahayn gabayada aan wax manfaco kuba sugani jirin heesooyinka wixii kale lagu jeedsanayo laguma shuqloonaya anwacdaas ah ayaa abulahw alxadiid noqonaya marka hina waa qayb kaba mid un ee waa waa kan u ashbaahu waraaciyo waa kulu ma kana min alxadiidi mulhiyan can sabiililah wax kastoo xadiida sheeke iyo waxyaalaha caynkaasa wax la sheega ahoo ruuxa dariiqi ilaahay kaba shuqlinayo ka jeedinaya taasba wey xadaثna mحamed bn سlاm qaal akhbarana اlfazaliy وabu mucaawiyaةa qaala أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال أنه قال الحق السند كين محمد بن السلام وأبو معاوية إيا الفزاري إبراهيم إيا أبو إسحاق قالت وادد كان كتاب كان كسو نقنقضا عن هورا ده رواد آدم مشهور كأحاديث بدن لا كتاب كالسويس كغبس غالبا قنان بن عبد الله السهمي كلي قنان magacuna waa kaa weeye waa nin kitaabkeenan aladab اlmufrad un kuba sugan waa nin ibnu maciin oo waxa weeyaanna uu yidhaaho waa hiqu tawhiiqiyo ibnu xibaanna kitaabkiisa hiqaadka uu kuba soo arooriyo ama taasoo dadku kitaabkaa dee hiqaad ahaan ugu soo arooriyey hiqa ahaanba ah xaafid ibnu xajarna taqriibkiisa maqbuul buu kaba cabiraa min asadisa waa dadka iyagu bal atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa un adagu weeye cabdiraxmaan ibn cawsaje laakiin waa nin kaloo hiqoo taabiciya weeye taabiciintii dhexe ka midoo in ashcas maciisii yoma zaawiya lala dilay ama la dilay waktigaas isagu maca ibn ashcasa wuxuu yihi markaa bara ibnu caazib qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam afshuu faafiya asalaama salaamta faafiya salaamta faafiyadu faafidu wa an tusalima calaa man laqiita wa carafta wa lam tacrif waa ruuxii muslimka aad la kulantayba inaad salaamti taas baa salaamta faafitaankeedu noqonaysa de haddii salaamtii la faafiyo ruux kastaba aad salaamtana jawaabtii salaamta iyo raddiguna waa faafaya inay salaamtaa waxaa ka dhalanaya haddana raddi iyo jawaab salaamta faafiya tasalaamu waydu nabadgeli oo maxaydu ka nabadgelaysaan dee tadaabur iyo taqaaduc iyo waxyaalaha caynkaas xadiidkii saxiixa muslim ku sugnaabaa muxua rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu yihi ee laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabuu jannada ma gelaysaan ilaa a iimaan laydinka helo iimaankiiduna ma hagaagayo ilaa isjeclaataan idinku marka muxuu yihi rasuulka ilaahay awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum maydin tusaa shay haddii aad samaysaan ay isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum salaamta dhexdiina faafiyo markaa salaamtan dee laysa salaamayo in bal xataa saynu soo marray haddii labada ruux ay isgooyeen isu cadhaysnaayeen ay hajrigii xaaraanta ah ku jireen ee shareecadu aanay fasixin haddii midkood kii kale uu salaamo oo ay ka uu ka qaado hajrigii xaaraamtaa way ka baxayaan kale isgooyntii way kaba baxayaan oo kaleo hajrigii xaaraamtaa waxa laga tegayo oo wax isbarasho iyo isjeclaansho iyo taasi ay kaba imanayso markaa salaamtii haddii ay faafto ee taslamu maxaan leenahay xadiidkaa kale aan kuma fasiranaynaaye waxyaalahaas oo ah tadaaburkii iyo taqaaducii iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa kaga badbaadaysaan dee waxaana helaysaan khasradna inay isku soo dhawaataan isjeclaataan taasna waa wixii janno laguba gelayay taslamu oo idinka nabadgeli macnaa waa waxaa muqaacadii iyo mudaabaradii iyo tadaaburkii iyo taqaaducii iyo waxyaalahaas idinkaba nabadgeli wاlsharatu sharu maxalu shaahidku halka dambe weeye wاlasharatu asharada waa abu mucaawiya inoo fasiri doono asharada wuxuu kaba fasiraya alcabas wixii ciyaarta dheeleelka waxa soo gelaya markaa waxyaalaha wax alla wixi aan ruuxa anfacayno waxu tarayno o dhan ba deeqinahan iyo waxyaalaha aan kuba jirnay ay kaba mid tahay kuwaasi sharun shar wey asalka hore asharadu waa kibirka iyo waxyaalaha caynkaasa way noqotaa iyo badarka iyo laakiin asharadu waa cabadkii ama waa waxyaalihiisa dee abu mucaawiya kuwa fasiraya raawiga xadiis tafsiirkiisna isaga tafsiir kale kaba horeynayo dee isagu muraadkii iyo qaryan iyo waxyaale aan dadka kale ogeyn oon aanay arag baaba ama isaga aanu aanay dareemahayn buu isagu dee og yahay haddaba asharadu shar weeye qaala abu mucaawiyata walasharu alcabas waa ciyaarta dheeldheelka lahwiga weeye lahwigii bay soo gelaya marka halkani lahwigii ahaa inay baabku waxuu baabaysnaa baabulghinaai walahwi heesun may ahayn lahwiguna waa wax alla wixii ruuxa jeediya ee kaba shuqliya wixii isaga anfacayay oo kale macnaa wax alla wixii isaga anfacaya wuxu taraya wixii ka jeediya lagu shuqloomeen macno u lahayn ruuxa wax maslaxo ugu sugani fii diini aw dunyaha aanay jirin baa lahwiya haddaba kacaynkaas ah ina shar weeye oo dee waa waqtigiisiibaa ku lumaya xumaano kaliya mafaasid kale way ka ratimayaan wanaag badan oo uu la iman kari lahaa ama wix isaga maslaxa iyo manfaca ugu sugantuu la iman kari lahaa baa ku dhaafaya marka alasharatu shar xadaثna csam qala xadaثna xariz can salmaan bni sumayr alalhaniy can fudalata bni cubaydi wa kana bimajmacin min almajaamic sanadka xadiidka ninka hore sheekha bukhaariya cusam ibnu khaalid baa la yidhaa alxadrami kunyadiisana abu isxaaq oo waan markii dambe ximsa magaaladan la yidhaha suuriya iyo degay waana dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey kaba mid ah waanan ibnu xibbaan kitaabkiisan hiqaadkana tarjamo kubalow kuu soo arooriyo kitaab mee bukhaari guud ahaan baan ujeeda maha kitaabkeenana aladab lmufrad ee waa bukhaariba xataa saxiixa waxbuu kaga wariyaa laakiin isagaa la gooni noqday min bayni dee waxa weeyaan asxaabi lusuul isaga kala gooni noqdo waa bukhaari uun ayuu ku sugan yahayba xariis ibnu cuhmaan waa nin hiqaatu ruwaad ka mida aada u mashhuuran filaya horena inay usoo marne la arka dee ama inuu sooba noqdo kolley waxaan leenahay waa min hiqaati ruwaade waxaa sanadka xadiidka ku sugan salmaan ibnu sumayr hore aynaan usoo arag kolkol halkan salmaan sulaymaan waa la yidhaahaa kitaabkan aladab lmufrad unbuu riwaayo ku leeyahay meel kale kuma laho kutubta nusushiya wixii soo raacaa xaafid ibnu xajar maqbuul buu kaba cabiraaye laakiin waa nin ay dee ku tilmaamaan inuu nin aan la aqoon ama majhuulo yahay oo saa daraaddeed bay aharkana ama albani daciifu ladab lmufrad uguba soo arooriyey ama ciddii aharka daciifinaysa ay matalan ay daciifiyeen oo ay kuba soo arooriyeen xaggaasba wey waa isaga walow arrin ay jirto ninkan xariis ibnu cuhmaan la yidhaah wuxuu ka mid yahay dad culimada ka mida oo ay yidhaahaan hiqa mooyaane nin agtiisa hiqa ku-a mooye nin kale wax kama warin jirin oo waxay yidhahaan shuyuukhu xariisin kulluhum hiqaatun laakiin kol hor de waa isqa waa tawhiiq maca alijmaal oo kale oo taasi kol kole malaa xoogeyn ay u keenayso bal waxaan leenahay jahaaladaasaa jirta laakiin xaafid uu kaba cabiray maqbuule laakiin maxaa jira xadii intan aan saakahayno saddexan imaka labada asar iyo xadiidkuba wuu soo celin doonaa sheekhu kitaabka qaybihiisa ugu dambeeyuu kusoo celin doonaa weliba aharkan aan hayno iyadoy waxyaalo kale la socdaan oo axaadiis iyo aahaar kale la socdaan oo mawduuca kuba yimi oo bal markaa waxyaalo inoo sugan oo dee tan ah kaba soo qaado nardiga iyo ciyaartiisa oo kale iyo saxiixa muslim ayaa waxaa kuba sugnaa man laciba binardashiiri fakaanaba waxa weeyaan sabaqa laxmahu fii ma sabaqa yadahu fii laxmi khinziirin wa dami waa saxiixa muslim oo bal iyada waxyaalo inoo sugan hadduu kani kalaamkaa leeyahay ahar wax ka badan ayaa inoo iman dooniyo axaadiisba ku tacalluqsan mawduuciisao macnaha iyada aan meesha inooguba sugan iyo inuu waxaasi wax madmuuma yahay sharcan oo wax inoo sugan oo inoo iman doono intan inka badan dhammaanba intan waa soo celin doonaa asaaniidoodu kuba soo celin doonaa waxyaalo kalena waa raacin doonaa haddii ala yidhaho halkaase waa kitaabka akhirkiisa oo meelo adigu de kolley aada u dambeeyo kitaabka kolley taas bay noqon meesha uu kuba soo celinaya marka wuxuu yihi fudaalat bnu cubayd wakaana wuxuu ahaa bimajmacin majmc ama bijamcin jamc buu ku sugnaa bimajmacin min almajaamici majaamicda kamid adigu meel laysugu yimi uu joogay fabalaqa waxaa soo gaadhay ana aqwaama aqwaam yalcabuuna inay ciyaarayaan dee marka dadku ay khaasatan kifaayadoodi iyo masaariftooda ay iskaba haystaan ee warwar kale iyo halkaasi aanay kaba haysan waa la arkaa in waxay geen waxyaala waktigoodiina dad wax iyaga anfacayo wuxu tarayo ku mashquulo aanu ahayn kolley waxay waktiga isku dhaafiyaan ama waxyaalo kale ayay dee kolley qoom kastaabaa leeyahay wakti kastanaba uu jira haddaba wuxuu maqlay dad oo rasuulka ilaahay dabadii weeye ciyaaraya bilkuubati kuubada kuuba waa lucba alcaabta kaba mid ah waxaa inoo iman doonto aakhirka kuba sugan yacni bilkuubati annarda kuubada waxaa loo jeedaa nardiga kolley nardiguna waa waxaan ay iyadu imika markan dambe xagga carabta adaawila ay yidhaahaan ama waaba dubnada oo kale waayo lafdiga nardi kolley waxa weeyaan nin malaa muluugtii reer faris kaba mid ahaa nardashir lafdi xadiidkana waa ku yimiba oo lucbadan isaga kii ikhtiraacday ahaa ayaa loo nisbeeye oo waxyaalahan bal aan baan filayaa adigu bal talnamaya waa adaawila ama dubnadii oo kale taas ayay dad ku ciyaaraya ayuu maqlay faqaama wuu kacay qadbaana isagoo cadhaysan way tawiilsantahay ma garanaysa qadbaana oo yanhaa nahiyay wuxuu ka cadhaysan yahay dee shay munkaruu maqlay munkarkaas iyo la samaynaya ayuu diidan yu kaba cadhaysanyo yanhaa xaal wuu kacay xaaluu yahay isagoo cadhaysan oo nahiyaya canhaa xaggeeda ashadda nahyi nahyika ugu adago uma qaala wuxuu yidhi alaa hooyey ina laaciba ka ciyaaraya bihaa iyada ku ciyaaraya liya'kula si uu cuno samaraha waa waxaan uu laga helaya haddii ciwad loogu ciyaarayo qimaar iyo khamaar ay tahay oo waxaas weeye kolley nusqooyinka qaarkoodna qamaraha baa dhacday bal samaraha baan ku soconaynaa kaakili laxmi lkhinziiri khinziirka oo doofaarkaa hilibkiisa mid cunayo kala weeye wamutawadicin bidami dhiig midku weysaysanayoo kale weeye taas buu yihi macnaha waxa weeyaanuun waa tanfiir waxaan layskaba eryayo waxaan inuu macsiyo iyo dembi yahay laysuba caddaynayo oo sida kaasi waxa weeyaan haddii bal ciwad iyo waxyaala lagu ciyaarayo qimaar ay too halkaa wax lagu kala helayo dee waxani waa xaaraam waa maysir maysirkuna xaaraamnimadkiisu aada buu adagayay waana min kabaa'iri dunuub oo kale marka kan maysarka cunaya kaa hilib khinsiir cunayoo kale weeyaano waa xaggii xurmada iyo taas oo kale kan dee gacmaha kula dhex jira ee san waxa weeyaan lafdiga xadiidkaa saxiixa muslimkuba sugan ee gacmihii kulaba dhex jiraana shaygan dee ama dhiigiin bal maalan kaa ku weysaysanayay inoo wax nijaasa oo gacmihii lagula dhex jiro ama lafdigaasba uu ahaa dee gacanta ruux dee waxa weeyaan dhex geliyey dhiig khansiir oo kale ayuu la mid yaho macnaha tashbiih wuxuu noqonaya waa xagga xaaraamnimadka iyo bal taasba wey horta mid weeyaan waxaan idhi ahaar iyo wax intan ka badan baa inoo dambeeya insha allahu tacaala intan ka dheer dee kalaamkuna halkaasaaba kuba iman bal halkaasuu ku keeni doonaa amiir اlmuminiin caliy bnu abi aalib radia allahu canhu oo kale waqtigiisii de waa ciraaq waana meelihii meeshan waxaan master u ahaa waayo nimankii ciraaq ka talin jiray reer furus baa lucbadan iyagu ikhtiraacdayba taas bay ahaydba dee haba faaf taasoo kale kolkol de dadkaa markay hawl waayeen meelaha fadhiyo ee ciyaarayoo kale dee in la ururin jiro uu xidi jiro haddii arrintu ay tahay wax lagu khamaarayana dee iyada kaas ruuxaa mudduu xidi jiray subaxda marka la qaatay ilaa habeenkii waa xidhnaan jiray kuwa kalena malaa ilaa duhur baa la gaadhsiin jiray athar saasaa inoo soo socoto kitaabku kuwa iman doona cali bnu abi daalib samayn jiray oo kale waxyaalo kalena bal marka waxaan leenahay wax ka badan baa inoo soo socda horta waanu kana uu soo celin doonaa kuwo kalena waa inoo iman doonaa xagga marka tan aan eegno kolle ciyaaritaanka waxaan lagu ciyaarayo ee laba xaalo ayay noqono inay ciwad tahay macnaa waxbaa lagu kala helaya waxbaa lagu kala helaya iyo in waktiga un laysku dhaafinayo ciwad la-aan ay tay kolley labadaas dee iyada un maahay waxyaalaha kale ee noocooda ah ee lagu ciyaaraana xukunku tan buu noqon hadday ciwad la kala helayo ay tahay dee iyada taasi waa qimaar waa maysir min kabaa'ir dunuub weeye wax lagu kala helaya haba ataato oo dee waa kaa ilaahay khamrada iyo maysirka iyo israaciyey mafaasida ay leeyihiinna qur-aanka dee waxa weeyaan ay nooguba sugan tahay waxa weeyaan oo waa haddii wax lagu kala helayo markaa dee lucbo kasta lucbo kasta iyo ciyaar kasta oo ciwad lagu kala helayo ciddan ciyaaraysaa midna khasaaraya midna adigu ruuxu ama faa'iidayo uun taas oo kale ama nardi ha noqoto shadranja ha noqoto shax la shaxaya haba noqoto ciyaar kaloo waraq iyo turub la ciyaaraya haba noqoto bal kubad lagu ciyaarayo tan dee waxyaalahan ay jirto waxallo wixii dee ay ciwad lagu kala helayo oo dhami waa maysir waa min kabaa'ir dunuuba iyada taasi xaaraam weeye bal min kabaa'ir dunuub weeye ama waktiga lagu bixiya ha koobnaado ama yaanu koobnaanin bal taas hadday ciwad la-aan ay tahay dee kolley mafaasid kalea ka ratibanta mafaasidan dee waa wixii lahwal xadiid kaba imanaya o kale waa baabka lahwiga si ugu soo arooriyo horta bal ruuxii waxaa dee uu kaga dayacmaya wakti dheer oo wax ku qabsan lahaa ayaa kaga dayacmaya wuxuu ruuxu dadka waxaan weliba ku mamanee jooga ee intay hadday doonaan subax fadhiisay ilaa habeenkii ku gaadhaya dikrigii ilaahay subxaana wa tacaala iyo daacadii iyo salaadii ayay kagaba tegayaan oo kale taas oo kale oo wixii xuquuqdii kale ee dee ruux halkaasun fadhiya isaga saarnayde ama waalidkii ka saarnayde awlaadiisii ka saarnayde ama taas oo kale iyo waxyaalaha caynkaasana way ka hadlaynaysaa ka shuqlinaysaa dee salaaddii baa lagu iloobayaa dikrigii kale ilaahay baa lagu iloobayaa waa taas afxumo iyo cay iyo waxyaalaha hadday doonaan waabay raaci kartaa iyo waxyaalahaasoo bal haddii aan ciwad jirinna mafaasidan kale raacaysa ee la socota markaa dadku ay dee mudminiin halkaa kuba noqdaan o adiga arkaya dadkan turubka habeenkii ciyaar halka fadhiistaan baa waagu ugu beriyaa salaadii subax lagu soo maraa hadday doonaan waxba kuma kala helayaan bal waxaa ka daran kuwa ciyaaraya mid taagan uunoo dul taagan oo halkaas waagu ugu beriyay soo ama kursi soo ag fadhiistay waxa weeya bal waa caafimaadkoodii iyo xuquuqdii saarnayd iyo cibaadadii ilaahyo wixii o dhan de wuxuu hadday waxaasi kaba ratimayaan iyadoon ciwad lagu helintiina xaaraan bay noqonayaan marka haddii waxyaalaha caynkaasa oo ay kaba ratimayaan haddaba taabooye bal waxna way noo dambeeyaan bal waxaan leynaa wixii ciwadina aya markaa wuxuu doonaa ciyaartu haba noqotee wa wax alla wixii ciwadi waa maysir iyo a iyo khamaar weeye waa qimaarkii xadiidkuna kolley taas ina laaciba biha liyakula samaraha si uu samarkeeda ama qamarkeeda u cuno waxbaa lagu kala qaadanaya wax lagu kala helaya haddii aanay taasi jirinna dee waxyaalaha caynkaase markay mafaasidaasi kaba ratimayso mafaasidaasi kaba ratimayso waa taa bal ilaahay subxaana wa tacaala in markaa khamradii iyo awsaabtii iyo islaamtii iyo waxyaalaha caynkaas oo kale rigsi min camali shaydaan ayaa inamaa yuriidu shaydaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbaqda wayasudakum can dikr illah wacan salaat oo eg wuxuu kabanhinayay waxyaalahan shaydaankii uu doonayo in dee haddii wax la kala helana waa la coloobayaaba taas oo kale inuu meye dikrigii ilaah iyo salaaddii idinkaba shuqliyo ruux halkaa fadhiya taas salaad uma kacayo dikri ilaahay lama imanayo xuquuqdiisii kaloo dhamina iyo wixii kale saarnaa way dayacmaysaa marka waxyaalaha mafaasida caynkaasi kaba ratimayso dee iyadna xukunkaasay yeelanaysaa oo mafaasidaas wixii ciwadna haba yaraade iyada taasi xataa haddaanay waxyaalahan kaba ratimin oo in yaroo kooban la ciyaaro dee iyada taasi waa maysiro min kabaairdunub baltaaba weye kolley waana inoo soo socdaan baa leey waxan uu soo wada celin kuwan uu soo celin doona baabulhadyi wasamt alxasan hadyigii iyo samtigii fiicnaa ayuu baabkiisii yahay kolley waxaan filayaa axaadiida qaar xataa uu inoo soo celin doono ee dariiq labaadha soo kordhiyo waa midaynu hore soo maray ayuu inoo keeni doonaa oo hadyigan iyo cibaaradan waa cibaaro inoo horeysay kitaabka afar boqol iyo sideed iyo lixankii meelahaasaan filaya xadiidku khaasatan malaa kolkol baa laba raqamaan siyar weydaaranaaya uu ahaa hadyigu waxa weeyaan aariiqaة saalixa ayaa hadyi la ydhaah ariiqada fiican ee toosan baa hadyigu iyo siirada iyo hay-adiyo taas baa hadyi laba ydhaah asamtuna waa xusn mandari fii amri diin bay yidhaaheen waa shakliga iyo hay-ada iyo mandarka fiican umuurta diinta maaha labis fiican uu qaatiyo qurux kaluu leeyiyo jamaal kale ee waa marka la eego diin ahaan mandarka fiican iyo hay-ada fiican baaba iyada sabti la idhah waa laba lafti oo iskuba dhow kolkol sabtiga waxaa lagu idlaaqaa cala alqasdi fi اlamri dhexdhexaysiga umuuraha iyo jihad iyo dariiq iyo intaaba waaba la idhaah kolley axaadiisna way noo iman doontaa in sha allahu tacaala bal waxa weeyaan dariiqadii fiicnayd iyo hay-adii iyo mandarkii fiicnaaye umuuraha diinta iyo markay diin noqoto waa fadligiisa weeye waxay noo imanayaa fadliga uu leeyahay taas buu baabkeedii yahay wuxuu markaa xaafid xajar baa fatxulbaari oo kale lafdigan fi lfadmayo alhadyuna wuxuu kuba fasirayaa dariiqatu saalixa sabtuna xusnu lmandar fi amri diin ba ase dee keyrkiina kuba fasiray waana fadligeeda iyo qiimaha iyo fadliga ay leedahay umuurahaas xadaثna cabdالlahi بn abi اأswadi qaala xadaثna cabdالwaxid بn زiyaadi qaala xadaثna اxaariث بn xasirata qaala xadaثna zayd بn wahbi qaala samictu bna mascuudi yaquul bal kolley xaariث ibnu xasira oo kunyadiisa abu nucmaan laba yidhaaho reer kuufa ah xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiray nin saduuqa horta inuu yahay arun badan dabdi kama hadlayo laakiin dabdigiisoon sa heerka fiican aan ahayn buu raaciyaa yukhdi akhdaabu markuu waxwarinayo leeyahay waxyaalihii kale culimmadu ku sheegeen waxaa ka mid ah rafdi ama raafida ahaan iyo dadkan ku xeel dheeraaday tashayuca taas oo lagu dacniyey uun bal waxaan leenahay kitaabkeennan aladab lmufrad buu ku sugan yahay malaa nasaa-i oo yar xoogeeyana kitaabkiisa waa ku sugan yahay waa inta uu kutubta kaga sugan yahay kolley dikrina iyo hadalqaad iyo xusna waa ku leeyahay muqadimada muslim wuxuu warinaya maaha ee bal baabka uu ku ururiyey diidmada la isu diidaya riwaaya can iducafaa iyo wuxuu taas oo kale waa dadka uu soo arooriyey baa kaa mid oo ninbuu kasoo naqlinayay taas xarit ibnu xasiro deetuu yihi waa ee waxa weeyaan sheikhun dawiilu sukuut yusiru calaa amrin cadiim iyo cibaaro saasaa muqadimada kuba sugnayde bal waxaan leeyahay waa umuuraha khaasatan ama rafdigaas iyo nin dee xoog badan arrinku ma aha ama zayd ibnu wahb waa nin mukharam oo hiqo aada u qiimo badan oo kutubta lixdaaba riwaayo kuleh abu sulaymaan alkufi ninkaas baa wuxuu yihi samictu bna mascuudin baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo inakum idinku ibna mascuud baa leh oo rasuulkii ilaahay dayashadii badnaa uu kuba dayanayey dee waxaaba xudayfaaba lah waa dee dadkii rasuulka ilaahay ugu marka la eego shabah iyo ekaansho badnaa xagga hadyiga iyo samtiga iyo taas baabay ahayd rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh saas baanay asxaabtiisa aada uguma dayan jireen hadyigiisa qaadan jireen inay arrintiisaa taaba ahayd oo rasuulka ilaahay baa hadyigiisii iyo samtigiisii buu dadku ugu shabah iyo ekaansho badan siduu xudayfaba u qiray ayuu ahaaba radia allahu canhuma wuxuu ihi ibnu mascuud baa yihi inakum idinku fii zamanin zaman baa ku sugan tihiin kasiirun ay badan yihiin fuqahaa u culimadiisu dadka fuqahada ee diinta agaagu fahamsan weeye aqoontani ay badan yihiin qaliilun ay yar yihiin khudabaahu kuwa khudabadiisu oo dibcanaa waxa badnaa culimada iyo fuqahadae laakiin kuwa iyagoon cilmi badanba lahayn meelaha ka khudbeeya ee taas oo kalena ay kooban tahay qaliilun ay yar yihiin ama uu yar yahay suaal sua su-aaluhu wey kuwa baryootama ama dadka wax weydiista oo su-aal imanka waa jamcu saa'il weeye fucaal oo imanka sida dee imanka katib inba kutaab loogu jamciyo imanka saa-il ayaa waxaa lagu jamciyey ama jamciyadiisay ka mid tahay halkan saa-ilin waa jamcu mudakaro salimade kiisii tagsiir su-aal oo laftigii kale su-aal buu ay isku dhowaanayaane laakiin waxaa arrintu ay tahay kan hamsadu way shadnaanaysaa oo dee markay faacil fucaal noqoto in xarafka dhexe ayaa shaddo leh hamsada markaa shadan haddii su-aal la yidhaahna su-aal hamsadiisa wax shaddaa ma laha waatay intaa dee u dhaxaysa su-aal haddii la yidhaah hamsada la tarkisiyo waa su-aashii un laakiin su-aal waxa weeyaan waa jamcu saa'ilin sadee katibinba kutaab lagu jamco ama baabkiiba faacil fucaal de waxba kaafir kufaar oo kale fasiq fusaaq waa baabkiisii de ama qiyaaskaba ahaaba weeye in faacil fucaal laguma jamciyo haddaba wuxuu leeyahay dadku waa qaaniciin ghaninimadii qalbigaa badan dadka dad kale adigu waxa weya ama waxaan ka shaqo dhiganaya ama waxaan taasoo dee ruux ruux baahi u geysay mooyaane ruux kale su-aashii lama imanayo halkan badsi wax lagu badsado oo xoola aad ku dhaqatay ama aad ku badsatay ama waxaanu xaajaba u lahaynoo hadduu doono kamaaliyaad iyo waxaase dadweydiisi taasi may jirino way yaraydoo dadka iyagu ah saa'iriinta ee wax weydiisanaya cid kale way yartahay kaiirun mucduu haddana weliba raqbadii khayrkuna way badan yihiinoo dadka wax bixinaya haddii su-aalba timaado ama su-aal la-aanba kuwa wax bixinayaana way badan yihin zaman sidaasa ayaa ku sugantihin waa zamankii nubuwada waa zamankii saxaabada ee dee nubuwadna raadkeed siiba qodeen saxaabadii iyo taabiciintii iyo zamankoodii weeye ee taabiciinna way la noolaydba laakiin waxaa lehaa magac guud saxaabadii baa le waa zamankii de isaguna waa saxaabi horeba u dhintay khilaafadii cuhmaan buu dhintay iyadoo khilaafadii raashidaad ahayd marka waktigaas saxaabada intoodii badnayd ay joogto taabiciintii waaweyneyd ee iyaguna qiimaha badnaa ayuu leeyahay zaman sifadiisu ay tan tahay culimadiisu badan tahay khudabadiisu ay yar tahay saa'iriintiisu ay kooban yihiin laakiin cidda wax bixisaana ay badan tahay ayaa joogtaa alcamalu fiiha camalkuna zamanka dhexdiisa qaa'idun lilhawa waa zamankiinan isagaa hogaaminaya hawadii oo macnaa dee hawadii waxaa xukumayaba camalkii oo hawe laguma dhaqmayo hadyigii rasuulkii ilaahay baa la raacaya salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sunnihiisii baa laguma dhaqmayaayo markaa in xaggan sida waktiga ka dambaysa sifadiisu ay ugaba duwantahay arrintu taas maahaoo imaka camalkii ayaa dee cilmi xaqa ahaayee toosnaayee shareecadii iyo wixii ay laba timi kuwa binaysnaa ayaa isagu ka kolba ruuxu waxaan uu doonayo hogaaminayaahoo ruuxa hawadiisii kolba waxay ku xidhantahay raacaysaa oo ka qaaliba camalkii isaguna waafaqsanaa shareecada marka hawadii waxay noqon shay maxkuuma shay dee waxa weeyaan aan ruuxa halaynun dariiq kale la marine waxaan bu hawadiisuba camalkiisa baa qaa'id u ah wasayaati waxay iman doona min bacdikum idinka dabadin zamaanu zaman baa iman qaliilun fuqahaau culimadiisu ay yaryihin macnaa dadka culimada ah ee aqoonta fiican diinta weliya fuqahadii ay kooban yihiinoo kaiirun khudabaa kuwa khudbaynaya waxoogaa dee qaari ha laguma tiriyo inuu waxoogaa dee qira'a mutafa cilmiga aqriyay musaqafa laguma tiriyo inta dee khudbaynaysa ama taas waayo waxaa laga yaabaa dee dad badan oo awood uleh inay khudbeeyaan bal ay manaabir fuulaan haddana aqoontii diineed inaanay taas lahaynba waana wax waaqaco dabadeed waqtiyadaa dabadeed yimi haddaba khudabadiisna ay badan tahay kaiirun au badan yahay su-aaluhu waa kuwa iyagu waxbaryootama ee wax weydiisanaya taas qanaacadii qalbiga ahayd baa yaraatay yaqiinnimadii takasub iyo waxyaale su-aashii way soo galeen kuwaasi ay badan yihiinoo dhinaca kalena qaliilun ay yar yihiin mucduuh kuwa bixinaya ee kii saa'ilka ah wax siinaya kaasi alhawa fiihi hawadu qaa'idun lilcamal hawadii baaba la raacayaa weeyaanoo camalka ruuxu laba imanaya waxaa hogaaminaya kolba hawadiisii hawadna waa hiya mukhaalifa lishariica oo kolba dee si hawadiisiiyo waxay dooneysay in baaba ruuxu kuba dhaqmaya ku camal falaya hawadiibuu kuba dhaqmaya iclamu markaa taas buu leeya iclamu waxaa ogaataana ana xusna alhadyi waa dariiqada fiican waa siiradii waa hay-adii baa nili waa taas dariiqada fiican fii aakhiri zamaan ee dee waafaqsan shareecadii khayru min bacdi alcamal iyadaaba camalka qaarkii kaba khayr badan taa ogaada ugu dambayso xaafid kolley fatxulbaari kuba soo arooriya isagoo wuxuu ka cabiraa sanaduhu saxiixun wa milu laa yuqaalu min qibali ra'yi wax ra'yi lagu ogaan kara maaha wax ijtihaad ku iman kara maaha xagga xukumkii marfuuc buu ka yahay buu leeyahay mawquuf haba ahaada waa cibaaradii xaafid waana jumlada ugu dambaysa markuu soo qaatay dee intan kalena way kaba horeysay oo bal maalan taas sanadkii dee markan maaha un in xaari ibnu xasiirahani sanadkiisa guud ahaan ku wada sugan yahay bal horta waxa weeyaan tani saxaabigan jaliilkaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka la eega hadiyi ahaan iyo samti ahaan dadka kuwii ugu shabah badnaa ah saa dee saxaabadii kaleba ay uba qireen oo kale in hadigaa toosan ee waafaqsan kii rasuulka ilaahay la arko markaa uu toosay ilaa uu kaba seexanaya saxaabigaas baa dee wuxuu gurigiisa markuu joogo warmahayuu leeyahy min xiina yakruju min beyti ilaa dee habeenkii uga gelayo rasuulka ilaahay cid ugaba shabah badan dhaqan ahaan iyo siira ahaan iyo hadyi ahaan maan arag bal saxaabigaas baa umuurahan inoo sheegaya kale umuurahana waa umuuro dhaco dee cahdigaa hore iyo waqtiyadaa hore dadka culimada ahaa waa run way badnaayeenoo dadka kale thaqaafo un kooban leh dhici karta inay khudbeeyaan muxaadareeyaan mimber fuulaan oo kale laakiin waxa weeyaan faham diineed oo camiiqoy leeyihin aanu jirin bal matalan dadka caynkaasi waqtigaa way yaraan lakiin markii dambe way isbedeleen oo waxaan filayaa waa tan ilaa waktiyadaa dambe dee waqtiba waqti unbu haddana kasii liitay ilaa waqtigeena lasoo gaadho arrinkana waa shay waaqice cidda bal matalan dee lagu tirin karo culimo raasikhiini dee waa wakti kastaba waa sii yaraanayeenun laga yaabaa dee ama madaabicda ha noqoto madaarisan meel kasta ku faafday ha noqoto qiraadan dee iyo si alxadiid baaba taasi kuba yimi waliba dabaraani ay warinayeen oo kale in oo kale in waktibaa dee ay badnaan doonaan quraa'u oo qorada maha qoraadii qur-aankii loogama jeedo waa kuwa xaqreeya oo ay badnaan doonaan dee culimadiisna ay yaraan doonaan oo taasi waa lafkii isaguba xakimiya oo dahabiya ay saxiix yeelaan ayaaba yimi bal xadiid marfuucahaan weliba uba yimi marka la eego dadkii khudabada ahaana way badan yihiin culimadii raasikiinta ahaydna waa sii yaraanayaanun way yar yihiin oo zaman sidaasaa iman doono xaaladiisu taatoo kolley arrinkani wax ra'yi sidaa xaafid kaba cabira walow jumlo xadidin asarka kaba mida ay ahayd wax dee ra'yi lagu ogaan kara maaha waa shay dambuu kaba waramayo marka waa inuu kolley tawqiif jiro oo xaggii xukumkii dee marfuuc baabu kaba noqonaya waana shay waaqicaba taasba weeye marka inta ugu dambaysana maxalushaahidkiio ana xusna alhadyi fii aakhiri zamaan khayr waa hadyiga shakliga ama dariiqada fiican ee waafaqsan shareecadii oo kale kolkol camal la badsado eeg camal la badsado waa eeg hadigii fiicnaa sunii buu waafaqsan yahay sunii rasuulka ilaahay wax ku salaysan weeye waxaa laga yaabaana camalka dee dadka qaarkood ay badsadeen inuu camal aan sunii iyo aan waafaqsanayn shareicadii aan waafaqsanayn bal ama bidce iyo waxyaalaha uu yahay marka iqtisaad uu ruuxu laba yimaado kooban oo xaggii cibaadaadkii laakiin waafaqsan sunihii rasuulkii ilaahay ayaa camalkii oo la badsado aan waafaqsanayn hadyigii dee ka mudan oo kaba fiican markaa taabuu u leeyay hadyiga qeyb kaba mid ah waa hadyigaa fiican qeyb kaba midi waa kaa dee arrintiisna itibaac iyo darasho ay tahay waa ka fiican yahayba camalkii dee kolkol aan xaaladiisu ta ahayn ee laba badsanayayba ama bal hadyigii waxaa ku tacalluqsan way noo soo socotaa ama fadliga uu leeyahy xadaثna mحamed بن سلام qاaل أخbarana khالد بن cabdاللahi عan الjurayriyi waa سacيid horeyn usoo maray can abi طufayl waa صxaabigii camir ibn waila kolayna kalaam buu leeyah arki doonaaba qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya jurayri maha abu طufayl qultu waxaan idhi lahu labi طufayl weeye abu طufayl waxaan kuba idhi marka jurayri baa leh oo taabiciintii yaryarayd kaba mida wuxuu ku leeyahna abu طufayl ra'ayta الnabiya salى الlahu عalayhi wasalam aniga xarakada kolley yar xaraka akhdaa lahune o dhima laha hamsadii sifaamku way qadaran tahay ra'ayta nabiya ra'ayta nabiya nebigii miyaad aragtay salى الlahu عalayه wasalam abu طufayl buu ku leeyay qaala nacam habu waan arkay nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu عalayh walaa aclamu ma ogi calaa dahri اlardi dhulka korkiisa kuma ogi rajula nin xaya nool oo ra'a nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga arkay kayri kayrka aan aga ahayn waa dee ammaanta halkani waa kolley fadiilada uu leeyahay taas buu sheegaya maha tafaakur iyo taas waan arkay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhulka korkiisana maanta kuma ogiyo shaksi nool oo rasuulka ilaahay arkay oon aniga ahayn waxaa weeye saxaabigan kolley abu طufayl asxaabtii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ninkii uu geeri dambeeye weye dee kolley inay tarjamadiisu waa inoo yar horeysay waqtiyadaa uu dhintayna waxa weeyaan boqolkii hijrada waa dhintay waa la yidhah waana sida saxiixa muslim xadiidkan markuu aakhirkiisa qabanayo markuu xadiidka dhigtay baa waxaa kuba sugnayd qaala abulxusein muslim ibn lxajaaj isaga weeye waa mualifkii kitaabka maata abu ufayli waxa weeye sanata miatin way wuxuu abu dufayl waa saxiixu muslim kolley laba kun iyo saddex boqol iyo afartan xadiidkaa raqamkiisa iyo dhammaadkiisa ayuu kuba yidhaahaa in abu dufayl waa dhintay sanadii markay taariikhdu boqolkii hijrada ahayd wa huwa aakhiru asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi asxaabtiisana ninkii ugu dambeeyey weeye war taaba weeye culimada qaarkood way kaba dambaysiiyaan adigu aqooshankii ugu dambeysay waa boqolkiiba boqol iyo tobankii hijrada inuu dhintay marka waxa weeyaan makana waa ku dhintay sidaas diba alfiyadiisa uu kuba yidhaaho isagaana asxaabtii rasuulka ilaahay ugu geeri dambeeyey abu dufayl taaba wey qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya qaalana abudufayla wakaana rasuulka ilaahi wuxuu ahaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abyada mid cab ee waa tilmaamaya waana arkay inan yarna uu ahaa markaan weli dee waxaan filaya aan tobanba ka badnayn maliixal weji wejigiisu fiican yahay qurux badan oo ilaahay dee khalqi iyo khuluqba ibnu aadam dee heerkii ugu sarreysay baa ilaahay abuurkiisiina ka dhigay dabeecadiisiina kaba dhigay haddaba kaana axsana naasi wajan sida lafdi kale oo xadiidabe kaana maliixal wejigiisu mid aada u fiican iyo aada iyo aada u qurux badan oo taas buu ahaa xadiidka weli duruq baa inoo dambaysa wa can yaziid ibni haaruna can iljurayriyi qaala eeg markii hore khaalid ibnu cabdillaahi adaxaan ayaa jurayri ka warinayay iminkana waa imaamkii yaziid ibnu haaruun oo kolley malaa sanadkuna waa kii hore unoo dee mucalaq iminka kama dhigayna maxamed ibnu salaam ayaa yaziid ibnu haaruunna kaba warinaya sidaa uu khaalidba ugaba wariyey can iljurayriyi qaala kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo wa abudufayli abudufayl naduufu bilbeyti waa halkay ku kulmeen kacbadaan dawaafayni makaa la joogaa kacbadaan dawaafayni isaguna maku ku dhintay baabaa idhi qaala abudufayli baa deeta wuxuu yihi maa baqiya ma hadhin axadun axad ra-a arkay annabiya sala allahu alayhi wasalam hayri waa axad rasuulka ilaahay arkoon aniga ahayni maanta adduunyada ma joogo qultu waxaa idhi waxaa odhanaya jurayri wara-aytahu miyaad aragtay rasuulka ilaahay miyaad aragtay dee waqti aada u dambeeyana waa la joogaa markaa oba kaaste oo anas ibnu malik iyo khaadimkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intuu madiinaba la joogay la saaxiibay baan dee waqtiyadaas mala adeen aan haddii sanad boqolaad aan kaba dhigno dee toddoba sana adigu xoogaa sii muutanaa dee saddex iyo sagaashankii hijirada hadduu dhintay waa abudufayli waayo qaala qaala wuxuu uhi nacam ha waan arkay rasuulka ilaahay qultu waxau ihi kayfa kaana seebuu ahaa bal rasuulka ilaahay ii tilmaan seebuu ahaa qaala wuxuu uhi kaana abyada maliixan muqasadan muqasadan baa maxalu shaahidka dambe waa sabtigii fiicnaa iyo hadyigii weeye intaas weeyaan oo xadiidka usoo arooriyey sifadan rasuulka ilaahay kaana wuxuu abyada bidcan maliixan maliixa alweji wataan soo maro dee shakligiisa iyo wejigiisa iyo taas ay aada u fiican yihin ay qurux badan yihin oo muqasadan dhexdhexaad umuurihiisa oo dhamiba ah muqasadku oo imaka halkan oo macnihiisuu yahay macnaha muctadilan weeyaanoo laa yamiilu ilaa axadi darafayn hadday tahay dherarkiisa iyo mid dheer oo xadka baxa dherarkiisu muu ahayn mid gaabadna muu ahayn hilib hadday noqoto mid lagu tilmaamo weyd aan dee waxba taasa ma ahayn mid jasiimo waa buuran yahay laba yidhaahana ma ahayn khalqigiisuna dee waa taasubaabuu ahaayo waxa weye xagga hadigiisa iyo dariiqadiisuna waa dariiqadaa toosan ee tawasudka ah weeye waa tawasudkii ictidaalka lahayd ee aan ifraadna kuma sugnayn hadigiisa iyo dariiqa ahaana shakligiisa iyo taas guud ahaan umuurihiisa oo dhanba wasadkaasay ahaayeen tawasudkaasay ahaayeen ifraadna ma lahayn tafriidna maba lahayn oo taas ba xaaladiisu ahayd xadaثna farwatu qaala xadaثna cubaydaة bnu xumaydi can qaabuusi can abihi can ibni cabaasi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam xagga bal maala sanadka xadiidkan waynu soo maray waa kii aan sheegayaan laba afar boqol iyo sideed iyo lixankii markaa raqamkiisu ahaa ayaynu kuba soo maray lahuma sanadka ayaa intiisa hore qaabuus iyo aabihii iyo ibnu cabaasba waa inooguba sugnaayeen laakiin sanadka ayaa labada hore ayaa laba waa axmed ibnu yunus iyo zuhayr dariiqa aynu hore usoo marayna uu inoo soo celinayaabo uu raacinaya imakoo dariiqiina uu soo celinaya mid kalena sanad kalena waa kordhiye marka wuxuu ihi can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala taasba weeye cubayd bnu xumaydna kolley waa nin alxadaa y loo yaqaano malaa naxwada iyo waxaasna aad bu ugu sii xeel dheeraa waana nin aimo kala duwane ay tawhiiqiyaan kolley taabiiin atbaacu taabiciinta iyo dhexana kamida muslim kuma sugnay laakiin kutubta kale shanta ah riwaayo waa ku leeyahay wuxuu yihi markaas rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh alhadyu saalixu hadyiga fiican waa dariiqadaa fiican wsabt saalixu sabtiguna dee hadyigii waxaan idhi waa asiratu wadariiqa walhay-a iyo sabtigaas oo de waxa weeyaan mandarka fiican iyo shakligii iyo hay-ada fiican ee diineed weeye asabt lxasan iyo waliqtisaadu dhexdhexaysiga umuurihii laba dhexdhexaysto waa guud ahaan baan iqtisaadkii aan kaba dhigaynaa dee kolley waa maa kaana mutawasidan bayna maxmuudin wa madmuumun balsaas adugu waxaa iminka halkan loo jeedo dee maqsuudku ahayd waxa weeye dhexdhexaysigoo dee ifraadna aanu jirin tafriidna aanu jirin haddii nafaqo iyo waxyaalaha lagaba hadlayo oo markaan isdaraafna jirin taqtiirna jirin nafaqada markay noqoto xaggii iqtisaadka oo waxa weeyaan lam yusrifuu walam yaqtuluu wakana bayna dalika qawaama haddii a markaa dee waxaa udhaxaynaya imaka taasay noqon israafkii iyo bukligii oo kale hadday shajaaco noqoto iyo geesinimo taawurkii isbiimayntii ruuxuu isbid isagoon waxba u meeldayn isbiimaynaya iyo fulaynimadii wixii udhexeeyey waa shajaacadii bay noqonayaan oo kale in de waa umuurihii guud ahaanba imaka taas iqtisaadkaas waa tawasudkii umuuraha waa ictidaalkii waxyaalaha dee bal maalan dariiqii markaas waxa weeyaan dee qasdigi iyo tawasudkii cadaaladu ay ku sugnayd oo laba maraa iqtisaadku yahay juz-un qeyb weeye min khamsatin wa cishriina shan iyo labaatan qayboodo shan iyo labaatan juz-an juz oo min anubuwati nubuwada kamida ayay yihiin hadigaas kolle waxaan leeyahay xadiidka hore inuu soo maray wixii aan odhanna hore waanu nidhi laakiin bal waxa weeye ibnu ahiir baa kalaam buu leeyahay kitaabkiisa nihaaye xadiidkan macnihiisa uu kusoo koobo waana kalaam yar jaamica oo shaamiloo maqsuudkii inay noo caddaynayaan kuba gaabsanayeen marka hore uu hadyigii siiradii iyo dariiqadii iyo hay-adii uu yidhaaho ayuu dhaha xadiidka macnihiisu waxa weeyaan khilaashan waa sifaadkan hadyigaa fiican iyo iqtisaadka iyo sabtigaa saalixi waxay ka mid yihiin min shamaa'il alambiya waa khilaashii iyo sifaadkii iyo akhlaaqihii iyo dhaqanadii fiicnayd ay ambiyadu lahaayeen iyo khisaashoodii fiicfiicnayd ay iyagu ku sifoobeen ayay taasi kaba mid tahay macnuu maaha waxa weeyaan oo de bal waxa weeyaan horta geesi waa qeyb dee macluum oo ajsaadii afcaashoodii iyo akhlaaqdii iyo shamaysha ay laba iman jireen qeyb macluumay kaba mid tahayba weeye laakiin macnuu maaha nebinimadu inay qayb qaybsamayso oo de ay dee markaa iyadu nebinimadii ay qaybsamayso oo markaa ruuxa dee khishaasha shan iyo labaatanka isu geeyaa markaas dabadeed inuu ay nubuwa qayb nubuwi ay kuba sugnaanayso uu nebiba ama taas oo kale nebinimadu maaha wax muktasaba wax asbaaba iyo akhlaaqa lalaba yimi lagu soo jiita maaha ee macnuhu waxa weeyaanuun khisaashani iyo dee khisaal kaloo fiican ay lahaayeen iyadoo qeyb kaba ah waa shamaaishii iyo dhaqanadii iyo aadaabihii nubuwada weeye taas baa macnuu noqonaya waxaa kaloo dee markaa ujeeddadu ay noqon kartaaba buu yidhaha xadiidka macnihiisa in loola jeedo waxyaalihii nubuwadu ama dee ay waxa weeyaan ay ambiyadu laba yimaadeen nubu oo ahaa dadka tan in loogu yeedho lagu dhiiriyo oo bal waxa weeyaan la faro ayaabay kaba mid ahayd ama nubuwadii kaba mida wuxuu hadalkiisa kuba khatimaa xagga marka la eega cadadka shan iyo labaatan toddobaatanna waa inoo dambeeyaaye waxa weeyaan iyada taas qaybaha marka la eegiyo cadad ahaan waxba la iskuma hawlayo bal in la tiriyo khasaashi oo la idhaha tanna waa tan oo shan iyo labaatankii la gaadhsiiye ama toddobaatankii oo mima yastairu nabiyu bimacrifatihi waa cibaarada uu yidhaho waa waxyaala rasuulka ilahi la khaasiye garashadiisa marka la eega cadadkan khasla khasla haddii loo tiriyo cadadkaa la gaadhsiiye bal tan leenahay waxa weeyaan waa akhlaaqihii fiicnaa iyo shamaaishii fiicnayd iyo sifaadkii fiicnaayay nubuwadu ku sifowday ama daw nubuwa ay kuba sifoobeen ay tahayna markaa in lagaga daydo oo ku dayda weeyaan oo hadyi saalixa yeesho sabtigaa fiican yeesho iqtisaadkaa isagoo ah tawasud fil umuurba kollayba in taas laba yimaado arrinku waa isku dhiirin iyo isku adkayn iyo xati iyo iyadoo laynoo sheegay inay khisaal fiic fiican tahay oo ambiyada khisaashoodii iyo shabaaishoodii ay kaba mid tahay bal aharka qaybtii aynu soo marayna in waxa weeyaan horta shan iyo labaatankaas waana axmed iyo abu daud iyo siay ku wariyeen lafti kale ay noo soo socdo xadaثana axmed bn yunusa qaala xadaثana zuhayru qaala xadaثana qaabuusa ana abaahu xadaahu abi xusein ibnu jundub baa la yidhaahaa horaynu usoo marayna dee waxa weeyaan labadoodaba abqaabuuskan iyo dee waan soo sheegnay bal maalan taas waana sanadkani kani markii hore soo marray weeye waana raqamka aan idiin sheegayo taasba weeyaan waayo sanadkan aynu hore usoo maray أن أbاه حdثه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن الهدي الصالح والصبت الصالح والاقتصاad جزء من سبعيiن جزءا من نبوة كل أحمد iyo أبو داود iyo lfdiga hore wariya waana lfdiga hore kitaabka inooguba suwana شhan iyo labaatan imamku waxa weeyaan un kolley waa kaa hadalkaa ibnulasiirna waa inoo horeeyuu leeyahay xagga cadadkan tiradani mima sta'hara nabiyu bimacrifati dee wax la ogeysiiyey waxy ahaan inooguba sheegay kol haddaanu mid mid ahaan inooguma tirin cadadka iyo uu qofka markaa mad intii tiradii oo dhan la isku wada taagaa waxaynu imika isku kalifayno aynu taas ma aha xagga marka la eego lafdigaa hore shan iyo labaatankii iyo toddobaatankii iyo bal taasna labada lafdiba kaa hore aan leenahay axmed iyo abu da-uud iyana waa kay wariyeen oo isay kuba wariyeen weeye laakiin dee khasaashu way badnaan kartaa waa lasii kala furfuri karaa bal maalan kolley dadkii kuba dhaqmayena way ku kala sarreynayaan oo mala waa jaanibkaa tafaawutiyo ayuunbaa labadan tire kala duwana ay noqonaysaa baabun wayaatiika biاlakbaari man lam tuzawidi waa tirja buu dhigtay rasuulka ilaahay baa ku inshaa awqaadda qaarkeed soo qaadi jiray waana shicir bal waxa weeye inta shicirka iyo wixii ku tacalluqsan oo xataa xadiidkani kaa midyena inagama sii dheero waa abwaab istaba socotaa shicirka iyo wixii ku tacalluqsanaynoo iman doonaani bal baabu taas xadaثana moxamed ibnu صabaxi qaala xadaثana اlwaliid ibnu abi thawrin kole awowgii weeye abu thawrkani aabihii cabdullaahi baa la yidhah waa nin reer hamdaano reer kuufa awowgiina loo tiiriyo kale waa nin daciifo weeyo kitaabkeenan adab lmufrad iyo abu da-uud iyo tirmidi iyo ibnu maaja kutubtooda kuba sugan can simakin can cikrimata qaala laakiin dee isagu sanad kale inoo dambayn doono o inooguba iman doonaayo wuxuu yihi cikrima sa'altu caaishatan weydiiyey radia allahu canha hal samicti miyaad maqashay rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay yatamaalu xaal uu isagu ku inshaadayo weeye tamaulku waa yunshid shicran qad isagoo weligii gabay tirinaya ilahay baa yidhi wamaa callamnahu shicra wamaa yanbagii lawe isagoo gabay yatamaal macnaa yunshid beytan bacda beytin weeye isagoo ama mihaal ahaan usoo qaadanaya ama beyt shiciraba miyaad aragtay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faqaalat waxay tihi axyaana awqaada qaarkeed marar maaha mar kasta caadi umay ahayn iyo de wax caado umay ahayn idaa dakala beytahu markuu aqalkiisa soo gala yaqulu wuxuu odhanayay wayaatiika biاlakbaari man lam tuzawidi taas buu odhanayay hadal baa inoo dambeeya labada asar markan adigu ama isuga dee kani waa u marfuuc weeye ka kalena waxa weeyaan hadal ibnu cabaas ee markaasaan isla yar fasiri doonaaye taas baa rasuulka ilaahay odhanaya xadaثna abu نعيم qال xadaثna سفyاn عan layث عan daوس عن بن cabاsi qاal inaha kale damiirku wuxuu laabmaya waa waxa in cibaarada soo socota inahaa manaa waa ama haddaan damiirka lqisa ka dhignana waa kay dee markay mudakr yahayna lishan ayay kaba dhigaan markalena liqisa yidhahan waxaa ka dambeeyun baa fasiraye inahaa manaa waa hadalkan ah wayatika biاlأخhbaari man lam tuzawidi kelimatu nebiyi nebi kelimadii weeye macnaa waxa weeyaan marka la eego macnaha fiican ay leedahay waaba ambiyadii hore oo laga yaabaa waxyaale ay kuba hadleen oo dee nin shaacir u nadmiyey inay tahay oo wayaatiika bilakhbaari man lam tuzawidi bal adigu waxa weeyaan horta shicirku waxaan filaya waa inoo dambeeya shicirkuna waa kalaamun kiisa fiicanna waa fiican yahay kiisa xumina waa xun yahay waa saa kalaamka oo kale xasan waa xasan waa ee ruuxu hadduu dee ama shicir waxaan banaanay ku sugan yahay haju dad la caayaya iyo ruux aan ammaan mudan oo la ammaanaya iyo wax baadiloo lagu sheegayo iyo waxyaalaha caynkaasa sidiisuu madmuum u noqonaya laakiin shicirkii kale xikmad iyo wax dadka wax anfacaya iyo waxyaalaha caynkaasa lahaa ruuxina aan haalib u noqon oo wuxuu dee haalib aan uba noqoni hadalkaa kale unbuu kaba mid yahay oo rasuulka ilaahay waa maqlay awqaada qaarkeedna waa kan abyaad kuba inshaaday waana dhegaystay waana inoo dambaysa insha allahu tacala taa waan arki doonaa oo markaa taas weya xataa dee qinaha aan soo maraynay hadduu waqtiyo munaasabo oo sida ama mar ciideed oo kale ama iyadoo aroos la joogo waxaan mawduuciisno wax xumaan keenaya ahayn waxyaalahan dee maanta yeesu ay uba badan yihin aanu ahayn shay beri oo sidiisa mubaaxa u yahay munaasabo dee ay jirto ama aroos ama taas macaasif iyo wax la tumaya aanu raacin iyada nafteeda laysuma diidayo taa laysuma diidayo ee waa waxyaalaha maxaadiirtaasa xagga beytkana horta waa beyt shad qayb kaba mida weeye waa nin shaacir ahaaye oo dee jaahiliyiintii kamida darafat ibnulcabdi la odhanayay shicirkii weeye wuxuu ka mid yahayba dee mucallaqadiisa mashhuurka ah taas buu iyadu qeyb kaba mida yahay oo waxa weeyaan taas buu isagu kala mid yahay oo waa dee kolley waa beyd macruuf oo in satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan wayatiika biاlأkhbaari man lam tuzawidi wayatiika biاlأkhbaari man lam tabic lahu batatan walam tadrib lahu waqta mawcida oo mucalaqadiisa mashhuurka mucalaqaadka kamida ayuu beyd kuba soo arooray markaa beydkaa macnihiisu dee macnaha fiican yahayoo macnuhu muxuu yahayba horta shadriga hore se tubdii laka way kuu muujino alayaamu ayaamuhu iyo waqtigu maa kunta jaahilan oo dee ninkii waxa weeyaan in waxa wey haddaad nooshahay waxyaalo badan oo markii hore kaa qarsoona ayaa waqtigaasi aada ogaan doonta ad isku taagi doontaayo ad arki doonta ay kuu muujin doonaane wayaatika bilakhbaari waxaa wararka kuula imanaya man lam tuzawid ay man lam tuzawid ku aan sahisin waa taa dee imaka waqtigeennan bu weliba waqtigaa hore kasii muuqasho badan yahay ka daahirsaye ruuxa adigu aanad sahaysin adigu aanad diran adigu aanad odhan bal intaad sahaysiise war ii doon aanad odhan ayaa warkii ama mid dhow ha noqdo ama mid dheere kulaba imanayo ruuxaanad adigu wax siin waa kaa kuwa meelaha kasoo warramaya warka aan subax iyo galab maqlayno ee wax inagaga baxaya iyo doondoon aan doondoonayna iyo ruuxan inaynu sahaysiinay si uu warkaa inoogu keenaa ma jirto dee waqtigaa horena warka isagoo socdon buu imanaya wixii dhacay ruuxa aan u diran oo isagu warka ii doono aan u odhan ayaa warkii u keenayeybo taasi waya macnuhu waana hadal dee xikam uu lahaa ninkaa dhalinyaronimada kuba dhintay darafat bnu cabdillah baa odhanayay taasi waana mucalaqadiisii bay kaga mid tahay oo satubdii laka alayaamu maa kunta jaahilan wayatiika bilakhbaari waxaa wararka kuula iman man shaksi lam tuzawidhu ay lam tusawidu aanad sahaysiino adigu aanad diran si uu warka kuguma keeno taas baa adigu macnuhi rasuulka ilahay korkol buu soo qaadi jiray kutubtan adabkii barhkood soo aroortay iyadoo ilaahay yihi wamaa callamnaahu shicra rasuulka ilaahay inuu si jaban ugu inshaadi jire laakiin dee xadiidka waxay nooguma sugan sidiisiina u aqriyaya waayo kutubtaasaa barhkood waxay dhaceen iyagoo mala taa eegaya inuu odhan jirayba wayatiika man lam tuzawid bilakhbaar beydkuna uu jabaya markaa shadrigii waa kutubta qaarkood bay dhacday ma iyagoo taa milcsan lakin da xadiidkaa tan inooguma sugantay inuu sidiisa uguba inshaadi jiray ee baltaaba wey xaggan kale oo kelimatu nebiy inu leeyahayna ibnu cabaas mid weeyaano de waa kan rasuulka ilahay baa kuba dhawaaqay inuu taa ugaba jeedo rasuulka ilaahay uu ku dhawaaqo waa ku inshaaday iyo in leega xagga macnahan iyo xikmaday xambaarsan tahay oo waxyaalaha ambiyadii horeba ama hadalladoodii ahaa dee ninkan carabkiisa laguma soo tuuro haba nadmiye taaba weeyaano inaha kalimatu nebiy baabu ma yukrahu min atamani wallahu subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk اللهم صلنا ولا تنقصنا اكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا واغفرنا ولا